ururka deegaanka ee deedo oo kaashanaysa hay-adda greydo ayaa qabatay kulan wacyigelin oo ku socda dadka badakiciyaan dhibaatooyinka ka dhashay isbedelka cimilada kulanka ayaa diiradda lagu saaray sahanka xal uhelidda iyo kor u qaadidda geedbeerista wacyigelinta dadka barakacayaasha ah ee saameynta isbedelka cimilada ku yeelatay sidoo kale waxa ay ku beereen in ka badan toddobaatan geed qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada baydhabo siciide maxamed nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka urarka geedo ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay kulankan inanu wacyigelinha ku suubina meelaraayis wacyigelinhan suubina kaamdheyta degan waxa ku barakacin duleedka magaalada baydhabo iyo degmooyinka baydhabo ka tirsan way badantan koynay inanu ku wacyigelino isbedelka cimilada iyo si xalwaara dhiinka deeri fadi iyo si dhiinka horseeda fadi insha allah marka dad badan waxaa ku qiib galay oo kaamdheyta eh waybaana ku fahmayhiin kuley war badan iniyo ku fahmeen aan malay eh haddii ilaahay era barnaamijkan wayba wadeen handado deegaan development organization iyo waynoo taabageliyaha ee gareedo iyo hay-addaas oo fanka biyahayd oo daneeda dheeraw eedyada mahasantiin madan horeytaa ku qiib galo kasiaan ku qiib galeen haan raabtay oonay gabro iyo ore kuriita may kalesin sheegayihiin in isbedelka cimilada cashar iyo geekan tarahanka koobo korna oo unaneska koyna geek in walyarray kuta taaban haddii ilaahay era walaanu kuta taabanina nagadeen wal oo miri dhal eh oo isiinu ku faa'ideen oo dadka tantanaysa kooye eh may ku faa'idaasanaha wal isin siin ku moganaya isin sheege wal oo unanoo moganaya in isin sheegasan dad wiin iyo dad yarba fadhiyaan marka kurii gabarna fadhiida odayaal fadhiyaan marka dadka baadida ku qooy in badan wayba ka jareen aqlasho wal eedan badan oo ununa ku faa'iidaana ununa wayba rogna magaaladii ununa wal isin ka dhaanaya sin sheegan hadii ilaahay era een wayba waa isbedelka cimilada markii lagu hadalo mawduuca eed eedan bileeriyo een markii bileeriyana kala hawal badan oo ku saabsan oo deegaanadan oo een medalaista dhankaasa hirgalo usuna faa'iideen ka jarta mayba markuu siin rajay hadii ilaahay era inaysan geedo ungooyi doogna dhuxulalin dhoofi doogna gornyo isticmaalda yaraayi doonaan dhuxula isticmaalda yaraayi doonaan oo ka ekaadan deegaanada haankan walama dili dhoofiya mayrraali haalfinka kooyasa barakiciina ka kooyasa qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay wacyigelinta ayaa u mahad celiyey ururka deedo anoo ah dhuulay isaaq mintaan i macnaha shacab oo ku tirsan kaamanka duleedka macnaha baydhabo niikala tirsan haddaba nahaysata saamaynta oo cimilada hadaba nahayta labaatan afar san rooba niigu hudahoy hadda jastanaadun hadda untuunu surugna halaytumiilamase rooba niigu hudahay saaseta wana oomugna may sababi biyoogi meelkeedin e male meel oo macnaha mayleeraayo saceele masbiyohu qulqulayaan si war haatoy si macnaha meel sheebsheebe ee haatoy ee dhibkaas badan mayba sababay macnaha cimilada magaca leeraaw tilmaam mahmud maxamed leeraaw maybanani waayigilahay oo waayigelinanaysahay oo faa'iido badan ah waayigelinanaysahay wal badan oona moogaynainanin sheegahay bedelka cimilada ayaan ninka waayigelyahay maydani waayigiliya ina geedow oo wadamo geedow kayaalan faa'iido badan leeyinga geegaranayn sheegi maahan markii ugu horreysay oo wacyigelin noocaan oo kale loo sameeyo dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada baydhabo